fasudhac ballaaran ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyey yaanyada suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hoosu dhacan ayaa waxaa sababay sida ay sheegeen ganacsatadu kadib markii yaanyo badan ka soo go'day beeraha ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasna ay keentay in suuqa la keeno waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne oo ka hadlaya hoosudhaca ku yimid qiimaha la iibiyo yaanyada
marka kabsartoo kaleeta hadda waa normal laba doolar hal doolar ribaraa la gadaa barbarooniga asigana sidoo kaleeta waxaa la gadaa dhibic toddobo dhibic sideed basbaaska waa lamid hadda wax hoos u dhacay waxaa ka jira yaanyada yaanyada marka hore shan doolar lix doolar hadda waxay maraysaa laba doolar waana yaanya gaduud oo loogu ismacal magaalada midda la dhoofiye maa dalagoo soo go'aa keenay yaanyada hadda way soo gaday alxamdulilaah marka inay hoos u dhacday yaanyada suuqay soo wada gashay oo tabaceedaa badan sanadkan bulshadu waxay jeceshahay sheygu inuu raqiis oo dhulka yaalana uu ahayn qaali oo aad u sarreeyan uuna ahayn sababtay tahay markuu qaali yahay dadku ma wadaarama wada gada karaan laakiin markuu normal yahay qofkii wax haysto iyo qofkii xitaa ku hoos nool way gadan karaan marka alxamdulilah qudaarta hadda qaarkeedna waa normal yaayadaasoo kale hoosay u dhacday dalagadu soo wada go-ay maahee alxamdulilah inta kale way wanaagsan tahay jirgaanka yaanyada cadaanka waxay maraysaa afar doolar yaanyada gaduudka aan laba doolar iyo bar awalka hore yaan gaduudda lix doolar ay ahayd jirgaanka yaanyada hadda inay raqiisto waxaa u sababee way soo go'day alxamdulilaah biyihii badnaayoo dadku ku fatihi jiray way yaraadeen oo webigii hadda aad ugu hooseeyaa oo labadan sana naguma soo bixin alxamdulilaah marka beelihii awal looga cabsan jiray inay biibaxa soo baxdo oo biibaxa dalaga goysoo kale yaanyo lagu dhigay yaanyada marka beeraleyda si fiican ay u tabceen inay hadda hoos u dhacdo tabacaas badanaa keenay hoos u dhac weynaa jira lix doolar say u ahayd maalmaha laba iyo bar laba doolar ay maraysaa ubalna shan doolar afar iyo bar yaanyada waxaa sababay inay hoos u dhacaas imaato ubal dadka jidka biibaxaaxa xirtimaana hadda webigii waa noqon kudaartii dhan waa la wada keena marka taasaa sababta tan bulshada beledweyne yaanyada waa la gataa ama raqiis ahaato ama qaali ha ahaato waa gataa laakiin qaalka markay tahay kudaarta oo qarax ay tahay fiicanta iyo iska yaalo qashwa markay qaali taho oo qaraxa ay tahamagaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka mid a magaalooyinka kudaarta badan ay ka soo go'aan ee ka mid a dalkeena maadaama ou maro webiga maxalliga ah ee shabeelle